garaad cabdirasaaq garaad soofe oo ku sugan buuhoodle ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleed ka soconaya deegaanka howrfadhi ee degmada buuhoodle halkaasi oo ay ku dagaalamayaan maleeshiyo deegaanka ah wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa garaadka ka waraystay dadaalka joojinta colaadaasi adeerow kheyr allah ku siiye cabdikariinow hurufadhi kolley anigu hadda ma joogo buuhoodland joogaa waana wakti hore xabalaha ka dhacay baan maqalay khasaaraha ka dhacay iima xaqiiqi ima ah kolley laakiin khasab ka dhacay baa baa baawarka igu soo igu soo gaadhaya halkan lafteedana waxbaa ka dhacay waad og tahay shalayto marka waxaan waxaan aniga hadalkaygu uu yahay oo daaran yahay colaad kasta nabad baa ka dambaysa soomaali haddaynu nahay kori weynay waliba dadka deegaanadana runtii aada iyo aada baan maaragtay isleeyahay waddadii saxda ahayd way ka baydhsayn marka waxaan leenahay colaad kasta nabad baa ka dambaysa idinkoo heshiin doona khasaaruhu marba meesha intaa markaa uu marayu buu ugu sahlan yahay waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo inamada yareer ee qoryaha shikaayeysan inoo talinin waxgaradku ha taliyo caqligu ha taliyo aynu isqabsano aynu isxakamayno waxba ma kala nihiin dadku isku mid weeye ilaahay ka baqa subxaana watacaala dadka iyo maatada iyo carruurta ha barakicinina dagaalkaas iyo xumaantaas hala joojiyaan leenahay dadka khaladkaa wadan ha la qabto oo dadka caqliga ha qabto saas baan ku talin lahay waxyaabaha colaadani salka ku haysa maxay tahay dhowr jeer ayay soo noqnoqotay oo ka dhaqan ahaana aada gasheen waxaan u malaynayaa anigu waxa cad un baan dee sheegi karaa wixii qarsoon ilaahay baa garanaya iska aanooyin kama madhna aanooyin ayay u badan tahay runtii tabashooyin kale oo deegaan iyo waxaana waa dhici karta laakiinse rasmiga anigu aan ogahay waxa weeye waa un tabashooyin waa un waa un aano aanaysi weeye aanaysi waxaan la yidhaahdo qof baa la dilay qof kale ha loo dilo wax noocaasa un runtii weeye waliba inta aan ogahay labada beeloodba dadkooda waxgaradkaa runtii aada iyo aad bay wanaag badan u sameeyeen waxaad moodaa inay un xakamayn kari waayeen inan yaroo keligii oo habeenku iska guureeyo qof dilayay xakamayn kari waayeen sida aan ogahay labada beeloodba dad badan oo waxgarad iyo culimo iyo mutacalimiin iyo inay wanaag badan badan badan ku jiraan baan runtii ka warhayaa marka inankaa yar ee gudusaya ee hadhown dadka kusoo dhex noqonaya ayuunbaa runtii in la qabto lagu guulaysan waayo waan waan ayaa jirtay garad cabdirasaaq aad ku jirteen oo xaaladani nasal u ahayd dad badan ayaa gacanta ku hayay bal ka waran nabadeyntii lagu jiray iyo waxaa hadda keenay in dagaalkani uu bilowdo
adeerow kheyr allah kuse waa run aada baa loo shaqeeyey runtii waa lasoo gurmaday garaad mukhtaar iyo si aad og tahay iyo odayaasha reer werwed iyo aad ba buuhooda la aad baa loo gurmaday aadna waa loo shaqeeyey dad baa la xidxiday dad baa qabsoomay oo maxay ahaytoy waa waa dadkii aad baa qoladii wax waxgeysatay waxgaadeen laftooda ugu dhegnagulaatay waad og tahay wixii waa la qaaday askartii iyo wixii iyo waa la kala xalliyey hadda waxaaba la filayay runtii in loo gudbo waxqabad dhinaca kale waxaan warkaan haynay ahaa in nimankii lasoo qabto oo wixii wax dilay lasoo qabto ma garanayo haddeerto runtii kuma sheegi karo waxaa wax soo cusboonaysay laakiin arrintii inay yar degtay oo meel fiican raacaysay oo guddiyadii iyo dadkii soo gurmaday faraxsanaayeen oo inay waxu qabsoomeen filayeen ayay runtii ahayd marka maadaama nabadda ay ka shaqeeyaan dhaqanka iyo waxgaradka doorka la gudbooni muxuu yahay sidii colaadaasi loo joojin lahaa mar dambana ayna deegaanka ugu soo noqon lahayn dadka ku dhegaysanaya aada u sheegi lahayd
waxyaalaha wax lagu qabto waxna waxay nidaam dawli ah weeye oo qof kastoo dembi gala in dembigiisa lagu qaado ka waxdila la qabto ka odayga caawiya la qabto ka gabadha caawisa la qabto oo waa nidaam dawli ah weeye midna waa nidaamka odayaasha oo odayaasha waa inay wax wanaagsan soo jeediyaan dabeedna la qaato weeye marka aragtida aan qabo waxa weeye dadku waa inay ismaqlaan runtii waxa maanta aan qaban karno waxa weye inaan wanaagga isu sheegno inaan wanaag isu qabsoonno inaan wixii hore ku cibro qaadano innaka inagu dhacay cid kale iska daa innaga lafteenna wixii inagu dhacay inaan ku cibro qaadano annaka wax aan hadda soo jeedina waxa weeye waa idiin baaqaynaa wanaag baan idinku baaqaynaa waxaad dilaysaa naftiina iyo carruurtiina iyo ehelkiina waa inaad joojisaan saas weyaaba kaasina wuxuu ahaa garaad cabdirasaaq garaad soofe oo u warramayey wariyaha v o a cabdikariim olol